dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ayaa dhowaan maamul cusub u magacowday gobolkani banaadir wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ayaa lagu magacaabay maamulkan islamarkaana xilkii looga hayuubiyey maamulkii kan ka horreeyey oo guddoomiyaha ka ahaa maxamed cismaan cali dhagaxtuur maamulka cusub ee gobolka banaadir loo dhisay ayaa waxaa guddoomiye ka ah cabdirasaaq maxamed nuur oo loo yaqaana injineer nuune madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu sheegay maamulkan in looga fadhiyo inuu waxqabad dhaba la yimaado islamarkaana isbeddelkiisa uu si wanaagsan usoo muujiyo madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu si gaara ula dardaarmay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir injineer nuune wuxuuna sheegay in looga baahan yahay in waxqabadkiisa si fiican uu usoo muujiyo sidoo kale kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda brofesor cabdiraxmaan xaaji aadan ibi iyo xildhibaano oo kamid ahaa xildhibaan maxamed qanyare afrax ayaa waxa ay sheegeen in maamulka cusub ee gobolka banaadir looga baahan yahay inuu la yimaado waxqabad dhab ah oo muuqda islamarkaana ka bedelan maamuladii ka horreeyey waxa ay ugu baaqeen xubnahan in maamulkan oo gacanta dowladda dib ugu soo celiyo degmooyinka ka maqan ee gobolka banaadir oo ay maamulaan kooxaha hubeesan ee kasoo horjeeda dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya taas oo aan logeyn sida ay ku suurtageli karto horeyna aanan u dhicin guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa isna qudhiisa waxa uu sheegay inuu waxqabad dhabaa la imaan doono islamarkaana xilkan loo magacaabay oo aqoontiisa uu leeyahay
arrinta ammaanka waa arrin aad u xasaasi ah dowladda dhexena waxay naga sugaysaa inaan barnaamijkeenno kula tallaabsano hadduu alla yidhaaho ammaan keliya ma aha qori la qaato ammaan waxa ugu muhiimsan waa in laga shaqeeyo maskaxda wax dhici raba haddaan ku guulaysano inaan joojinno ammaankii u wanaysay ayaa samayna waxyaalo badan ayaan uga jeedaa degmooyinka qaarkooda ee muujinaya waxyaalo soo socda dhir siday u hortayna gac ii muuqdo in lagu daydana degmooyinkaas carabaabi maayo hadda si gooni oo hoosena baan uga hadli doonaa ishuwan oo aad u taagan oo ammaanka ah waxaan rajaynaya inaa wax weyn aad aad weyn aad qaban doontaan haduu alla yidhaah injineer nuune ayaa waxa uu tilmaamay in uu si weyn wax uga qaban doono arrimaha bili-aadinimo ee ka jira gobolka banaadir islamarkaana uu si weyn ula dagaalami doono dhinaca saboolnimada waxauna sidoo kale oo baaq u jeediyey dhinacyada hubeysan ee kasoo horjeeda dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya waxauna ugu baaqay in wax walba ee wadahadal iyo isfaham ay ku dhammeeyaan waxauna sheegay in dhinacyada kasoo horjeeda dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya oo wadahadallo la geli doono maamulkan ay u magacowday dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya gobolka banaadir ayaa waxa uu saddex ku noqonayaa laba maamul oo kale ee ka jira gobolka banaadir ee hoostaga kooxaha al-shabaab iyo xisbul islaam oo kasoo horjeeda dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya guddoomiyaha ururka xisbul islaam macalin xaashi maxamed faarax ayaa mar wax laga weydiiyey hadalkani kasoo yaray maamulka cusub ee gobolka banaadir oo ku aadan inay wadahadal la geli doonaan kooxaha kasoo horjeeda dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan la dagaalami doonaa maamulka cusub ee gobolka banaadir marnababa lama fadhiisan doono waxauna sheegay in maamulkan uusan waxba kaga bedelnayn maamuradii hore ee dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ee gobolkani banaadir oo ay kala hogaaminayeen maxamed cismaan cali dhagaxtuur iyo maamulkii kasii horreeyey oo guddoomiyaha ka ahaa maxamed cumar xabeeb maxamed dheere haddaba waxaa la rumaysan yahay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir in howl dheer ay u taallo islamarkaana looga baahan yahay in xilligaani oo wax weyn ka qabto maadaama magaalada muqdisho qayb yar oo ka mid ah dowladda kumeel gaarka ay ku sugan tahay inta kalena ay gacanta ku hayaan xooga gubaysan ee kasoo horjeeda ha yeeshee su-aasha meesha ku jirta ayaa waxa ay tahay maamulkan gacanta dowladda dib ugu soo celi karaa degmooyinka ka maqan su-aashaasi ma ahan mid fudud maxaa yeelay ciidamada dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya gaar ahaan ciidamada xoogga dalka ayaa ayagu horey gacanta dowladda dib ugu soo celi waayey degmooyinka ku jira gacanta xoog guubaysan ee kasoo horjeeda dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya guddoomiyahan cusub ee gobolka banaadir ee dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ayaa isagu waxa uu kasoo jeedaa magaalada muqdisho waxayna jilib hoose kasoo wada jeedaan guddoomiyaasha gobolka banaadir ee kooxaha xisbul islaam iyo al-shabaab cabdirasaaq maxamed nuur oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya iyo macalin xaashi maxamed faarax oo asnaha guddoomiyaha gobolka banaadir ee ururka xisbul islaam iyo cali maxamed xuseen oo ah guddoomiyaha shabaab ee gobolkan ayaa dhammaantoodba waxa ay ka soo wada jeedaan beesha waxbuudhan abgal dadka reer muqdisho ayaa xilligan waxa ay ka dhur sugayaan isbeddelka iyo weliba tallaabada uu qaadi doono maamulka dowladda ku-meel gaarka ee u magacooday gobolkan maxamed kaafi sheekh abuukar barta internetka ceegaag online magaalada muqdisho